bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clىa nabiyina mxamed wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaam abu dawuud sulaymaan bnu اlashcaf aلsijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabu sharaabi اlcasal baabu bayaani xukmi sharaabi اlcasali malabka sharaabkiisa cabitaan xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay bayaani xukmi shurbi sharaabi اlcasal casalka ama malabka sharaabkiisa cabidda cabiddiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay kitaabulashriba ayaan ku dhex jirnay qaala alimaamu abu dawuud raximahu اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu muxamed bni xambal qaala xadaanaa xajaaj bnu muxamed qaala qaala bnu jurayj can caطaa annahu samica cubayda bna cumayrin qaal samictu caaishata zawja الnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam caaishaan maqlay xaaskii nebiga sala اllahu alayh ali wasalam tukhbiru iyadoo sheegayso anna nebiya sala اllahu alayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yamkuhu cinda zaynaba binti jaxshin zaynaba binti jaxsh agteeda inuu ku negi ahaa fayashrabu cindahaa casalan agteeda ayuu malab ka cabbaayey fatawaasaytu ana wa xafsatu aniga iyo xabso ayaa isu dardaarannay ayatunaa maa dakhala calayhaa ay ayatunaa dakhala calayhaa middeennii uu nebiga u soo galo maada waa zaa'iddo waa bacda ayu iyo idaa iyo kadib ayatunaa maa dakhala calayhaa ay ayatunaa dakhala calayhaa middeennii uu u soo galo korkeeda falyaqul nebigu sal ll cl slam faltaqul ha dhahdo innii ajidu minka waxaan kaa helayaa riixa makaafiira maqaafiir urkiis nacam maqaafiir marka waa geed geedaha baadiyaha ka mida xabagtiisa urkeeda ayaan yacnii kaa helaynaa saa ha dhahdo yey baa marka hoos ka tashanaya fadakhala calaa ixdaahunna middood ayuu u soo galay faqaalat lahu daalika sidii bay ku tidhi faqaala waxau yidhi nebiga bal sharibtu casalan malab ayaan cabay cinda zaynaba binti jaxshin agteeda walan acuuda lahu u laaban maayo u noqon maayo ayb fanasalad waxaa soo degtay markaa lima tuxarimu maa axalla allaahu laka tabtagii ilaa qowlihi tacaala laga gaara in tatuubaa ila allaahi licaa'ishata waxafsata ayay ku soo degtay warkoodaa dartiisa waid asara الnabiyu ilaa bacdi aswaajihi xadiiثa liqowlihi sala اllahu calayh ali wasalam iyadana ku timid bal sharibtu casalan nebigu markuu haweenkiisii qaarkood war ku siraysanayey oo warkaasi marka wuxuu ahaa bal sharibtu casalan malab baan cabay mana u laabanayo ayb xadiidka marka wuxuu tilmaamaya waa xadiid saxiixu bukhaariyo muslim ay wariyeen qisada ay suuratu taxriim ku soo degtayna inay qiso malabka ku tacalluqda ahayd buu tilmaamayaa culammada qaarna waxay yidhaahdaan waxay ku timid suuraddaa fii sha'ni maariya oo nebiga addoontiisii ahayd iyada ayaa markaa maalin ou middood ou lahaa ayaa maariya uu markaasi la joogay gurigeedii iyo firaashkeedii markaasay dhibsatay waa markaabaa marka wuxuu yidhi waa addoonteydii maariye waana marda waana iska xarimayoo mar damba siday ma ma u tegaayo wax saas oo kale taas marka in aayadda ay ka soo degtayna waa sheegaysaa mid danbaase bukhaari iyo muslimku ay u badan yihiin ay wariyeen dhaarta nebiga marka waxay ku dhacday fii taxriimi alcasal laa fii taxriimi ummi waladihi maariya ayb sida bacdi alculamaa ay dhahaan maahane waa dhaarta malabkay ku dhacday qaar baa marka culamada saa dhaheen laakiin iyada laftirkeeda asaaniid saxiixay ku timid ibnu kaiir iyo sida uu tilmaamayo oo nasaa-ina sanad saxiixa uu ku wariyey shawaahid fara badanna waa leedahay qisadaas laftirkeeda ibnu xajarna wuxuu yidhi waqad اkhtulifa fi اladii xarama calىa nafsihi wacuuqiba calىa taxriimihi kama اkhtulifa fii sababi xalifihi calىa an laa yadkula calىa nisaa'ihi calىa aqwaalin faاladii fi الصaxiixayni anahu اlcasl waqowl aakharu anahu fii taxriimi jaariyatihi maariya waaye ayuu yidhi wawaqaca fii riwaayati yaziid bni ruumaan can caaئiشhata cinda bni mardaweyhi maa yajmacu اlqowlayn ibnu mardaweyhi tafsiirkiisa waxaa ku dhacday labada qowl wax jamciyo wadakara hayruhuna waa sheegay uma qaala wاraajixu ayb wadakara hayrahuna wuu sheegay uma qaala wاlraajixu min alaqwaali kuliha qisaةu maariya liikhtisaasi caaئiشhata waxafsata biha bikhilaafi اlcasal raajixa waxaa abuu yidhi qisada maariya liikhtisaasi caaئiشha waxafsa la gaar noqoshadooda bihaa ayb bikhilaafi alcasal fainahu اجtamaca fiihi jamaacaة minhuna wuxuu leeyahay qisada casalka iyo malabku naago badan baa isu yimid oo sidaan qorsheeyey amaa qisada malabka qisada waxaan u jeedaa oo addoonta maariya xafso iyo caaisho keliya unbaa iskala sheekaystay siyaaqa hadda xadiidka iyo aaya suuradduna wuxuu tilmaamayaa laba naag oo naagaha nebiga ka mida inay sidaa yeeleen in tatuuba ila allahi faqad sagad quluubukumaa iyo marka haddii sidaa la fiiriyo riwaayaadku waxaa yacni raajix ahaanaysaba qisatu lcasal inaynan ahayna ay tahay qisatu maariya wayaxtamilu an takuuna alasbaabu jamiicuhaa ijtamacat fa ushiira ilaa ahamiha labada sifaba inay jiraan oo la ishaaray midda ahamkaa marka labadooda calaa kullin marka hadalladaas baa meeshaas marka ku jiray maxalushaahidka marka waxay ahayd nebigii malab ayuu cabbay markii dambena marka walan acuuda buu yidhi waxaa la yidhi marka lima tuxarimu maa axalla allaahu marka malabku inuu sharaab xalaala yahay yanii cunistiisuna marka aynan cabiddiisuna inaynan inay bannaan tahay qaala xadaana alxasanu bnu caliyin wahuwa alxulwaaniyu abu caliyin alkhalaal qaala xadaanaa abu usaama can hishaamin can abiihi can caaishata qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yuxibu alxalwaa'a xalwada inuu jecel yahay walcasala malabka fadakara bacda hada alkhabar wa kaana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiga yashtadu calayhi waxaa aad ugu adkayd korkiisa an tuujada minhu riix wax in laga uriya nebiga riix dadku ay yacnii markaasi ay ursanayaan ama ay kahanayaan in laga dareemo waa ku adkaa jirta qaala abu daawuud wa fi اlxadiidi qaalat sawdatu waxay tidhi bal akalta makhaafiira bal e akalta waxaad cuntay makhaafiira geedkaas geedaha baadiyaha ka mida xabagtiisaad cuntay qaala waxauu yidhi bal sharibtu min casalin malab baan ka cabbay saqatnii xafsatu xafso ay i waraabisay faqultu markaa waxaan idhi jarasat naxluhu lcurfutu jarasat naxwuhu naxluhu jarasad waxay daaqday naxluhu shinnidiisa alcurfuta geedka curfudka leeraa oo yacnii aan geed marka qodxale waa isaguna qaybtan dambe marka faqultudan io raawigaa wato wuxuuna sheegayaa makhaafiirka iyo waxyaabo ku tacalluqo darteedu halkan marka u keenayaa faqultu waxaan idhi buu yidhi marka jarasad naxluhu alcurfuta jarasad waxay daaqday naxluhu shinnidiisii alcurfuda geedkaas qodxaha badan oo marka geedbaadiyoodka ah makhaafiirtuna marka uu kaas uu yahay ayb ayb xadiidkan imaam axmedna waa wariyey sidoo kale curfudkana ibnulaiir nihaayada wuxuu ku yidhi shajaru alxi waa geed marka lahu sumqun waa geed leh xabad kariihu raa'ixati raa'ixadiisa la kahdo fa idaa akalathu اnaxlu shinnida hadday cunto xasala fii casalihaa min riixihi hadday shinnida geedkaa daaqdo isaga urkiisa ayaa malabkeedana laga dareemamarka raawigu saasuu leeyahay faqultu waxaan idhi jarasat naxluhu yacni naxlu daalika alcasal damiirku marka halkaas u noqonaya jarasat naxluhu waxay daaqday naxlu daalika alcasal malabkaas shinnidiisiibaa waxay daaqday alcurfuda sawda laftirkeeda inay tahayna waa suurtagal ruwaadda qaarkood inay yihiinna waa suurtagal qaala abu daawuud almakhaafiiru muqlatun weeyaan waa geed geedaha ka mida magacaale wahiya samqatun wahiya iyaduna almakhaafiiru maqlatun weeyaan wahiya maqladuna samqatun xabag geed xabagna wa jarasadna racad way daaqday walcurfuduna shajaratun geed weeyaan nabtun min nabti naxli geed geedaha shinnida daaqda ka mida geed geedaha markaa shinnada daaqdo ka mid a weeyaan axaadiidtan oo dhan marka waxay tusaysaa shinnidu marka malabka ay samayso cabitaankiisu waxba inaanu dhib lahayn ayb xalwada marka xadiidkan lagu sheegayna waa shay kastoo macaan ee shay mucayan oo xalwo la yidhaha lagama wado nebigu xalwada iyo malabkau jeclaa macnaha waxa macaan ayaa laga wadaa dikru اlcasali bacdahana litanbiihi calaa sharafihi wa martabatihi ee malabkuba waa macaan yahay xalwaada waa soo gelayaaye waxa si gooni loogu sheegay martabadiisa iyo sarayntiisa darteed wa huwa min caطfi اlkhaas calى اlcaam weyaan ama wahuwa dikru اlkhaasi bacda alcaam weyaan ayb ayb baabu karaahiyati الnabiidi idaa halaa baabu bayaani karaahiyati الnabiidi nabiidka nicista la nacay caddayntiisiibuu u baab yahay idaa halaa haddii uu karkaro hadduu buriyo uu karkaro sharaabiyadan marka khamrada ee laga samaysto haddii biyo inta lagu daro weel lagu afdaboolo waa qamiirayaan intay soo qamiiraan bay ubur bixiyaan ayay soo karkarayaan markaasaa waxaa la yidhaahdaa halo sharaabu sharaabkii marka waa waa karkaray ayb qaala xadaanaa hishaam ibnu cammaar waa kan marka hishaam ibnu cammaar abu daawuud bouba sheekh u yahay buhaari maxaad malaynaa waa min shuyuukhi اlbukhaari waa marka meeshaas ibnu xasmi uu leeyahy inqiطaaca ku jira waa gef oo daahir ah waa midda marka ciraaqi uu yidhi uu ku daray meesha markuu ka hadlaayo mucallaqaadka iyo uu ku daray mukhaalafadiisa laa tusqi libni xasmin اlmukhaalifi laa tusqi libni xasmin اlmukhaalifi ama اladii rawaa saasoo kale wixii biqaala iyo can iyo uu ku wariyo waxa uu qaalo ku wariyo fakadii can canatin waayuu yidhi laa tusqi libni xasmin ilmukhaalifiin ibnu xasmiga mukhaalifka oo jumhuurta khilaafay ha u dheg taagaynu yidhi qaalo iyo can waxba kuma kala duwaneen marka hishaam ibnu camaar waxa uu yidhi qaala xadaanaa sadaqatu bnu khaalid qaala xadaanaa zayd bnu waaqid can khaalid bni cabdillaahi bni xusayn can abi hurayrata qaal calimtu ana rasuula اllahi sal ا slam waxaan ogaa nebigu kaana yasuumu inuu soomanaa fataxayantu fiطrahu fataxayantu waxaan sugtay oo aan wakhti sugtay fiطrahu wakhti afurkiisa afurkiisii ayaan gooraystay oo goorta oo afurayaan ayaan sugtay binabiidin baan marka ula sugtay oo aan ula beegsaday nebiid nebiidka oo sanactuhu aan sameeyey fii dubaa'in bocor aan ku dhex sameeyey dubaha marka waa weel weel ahaan bocorka dhexda laga qodo oo laga baxsho weel laga dhigto wa nebiid aan marka dubbaha ku sameeyey ayaa nebiga marka wakhtiga afurkiisa la beegsaday uma ataytuhu bihi waan ula imid fa idaa huwa waaba isaga oo yanishu isaga oo yacni burinaayo fa idaa huwa waaba isaga oo yanishu burinaayo weelkii marka weelkusa ugu jiray nebiidkii marka wixii iskula dhex riday ayaa marka waa sidii isagoo shiishlaynaya waxa haddii la qamiiriyo marka dhegta aad saa u saarto inuu dhahayaad moodaysaa raadada marka faidaa huwa waaba isaga oo yanishu shiishlaynayay leeyihin yani kaanama codkiisiyaa marka magac ahaan looga dhigay yanishu waaba isagoo burinayo oo shiishlaynayo faqaala waxa uu yidhi idrib bi haada kan waxaad ku dhufataa alxaa'ida derbiga ku dhufo yani iska tuur waayo waxaan aniga ma cabaye faina haada kani sharaabu man qof sharaabkiis weeyaan laa yuuminu biاllahi walyowmi اlaakhir qofaan alla aakhiro rumaysnayn cabitaankiisii waaye iga daadi buuyi waa marka bahal degdeg ku karkaray oo buriyey oo markaa gaaray inuu wax sakhraamiyaba oo lagu sakhraamay ayb marka nebiidku faidaa huwa yanishu waaba meesha maxalushaahidka tarjamada haddii uu sidaas noqdo ma la bis waayo waa layska daynaya baabun ay haada kani baabun baab weeyaan ashurbu cabitaanka qaa'iman istaag lagu cabo qofku inuu istaag wax ku cabo xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay ayb qaala xadaanaa muslim bnu ibraahiim huwa alfaraahiidiyu qaala xadaanaa hishaamu huwa bnu abi cabdillaahi dastuwaa'iy can qataadata huwa bnu dacaama qataadaة bnu dacaama aلsaduusiy abulkhaaab albasri can anasin ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wslam rasuulka nahaa wuxuu reebay an yashraba rajulu ninku inuu cabo qaa'iman isagoo taagan isagoo taagan inuu cabo ayuu reebay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can miscar bni kidaam can cabdilmelik bni maysarata can الnazaali bni sabra ana caliyan cali dacaa bimaa'in biyo ayuu u yeehay fasharibahu waa cabay wahuwa qaa'imun isagoo taagan uma qaala waxau yidhi ina rijaalan rag yakrahu axaduhum midkood wou nacayaa an yafcala haadaa inuu sidan sameeyo istaagga wax ku cabo waqad ra'aytu rasuula اllahi sal l slam nebigaan arkay yafcalu isagoo samaynayo midla maa ra'aytumuunii facaltu wixii aad aragteen ee aragteen inaan aniga samaynayo nebigoo samaynayaan arkay labadan xadiis midna waa la reebuu dhahayaa midna wuxuu leeyahay nebigaanba arkay isagoo taagni ku cabbaayo jumhuuru ahlilcilmi waxay u badan yihiin marka nahyigana in lagu xambaaro tansiih karaahe in lagu xambaaro qiyaamkanna in markaa lagu cabbana libayaani iljawaas nebigu wuxuu horta ugu cabay istaagga waa libayaani iljawaas dadka inuu tuso inay bannaan tahay oo xaaraan aynan ahaynoo dembi aanay ahayn inuu dadka baro ilaadaanu isaga istaag ku cabin dadkuma baranayaane saa darteed marka nebigu isagu saasuu u sameeyey fii xaqihi karaaha kama ah marka culamaaulusuul waxay yidhaahdaan waxyaabaha khilaaful owlaha ah ama waxyaabaha karaahada ah nebigu marka uu samaynaayo karaaha tansiiha ah markuu la imaanayo isaga agtiisa karaaha kama aha markaas leanna waxbuu bayaaninayaa isaga waaba waajib bayba ku noqonaysaa lowlaa isagu uunan bayaaninin ee sharcigii baa wax ka nuqsaan baa ku imaan lahayd lidaalika marka nebigu isagu haddii istaagga uu ku cabbaayo karaaha isaga uma aha waaba mubayin isaga waxbuu bayaaninaya amaa naxnu annaga laba waa naloo kala caddeeyey waana na laga reebay rasuulkiina waa sameeyey horta xaaraan ma aha annaga marka maxay noo noqonaysaa istaag haddii qofku uu ku cabo karaaho ayb xaaraan dembiya maahan karaaho ku dhacay laakiin istaagga in lagu cabaano waa sida afdalka oo akmalka ah saas bay ku jamciyaan culammada badankood bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdaan karaahada ku jirto istaag in wax lagu cabo waa karaahatu taxriim ayb waa karaahatu taxriim bay dhahayaan waxayna u deliishanayaan xadiidka dhahaya qiqi nin baa istaag ku cabbay markaasuu nebiga wuxuu yidhi qiqi war soo ma tag soo ma tag shay marka karaahatu tansiih iskaa in ma tag la yidhaah qof loo dhaho xaraj badan baa ku jiray dhaheen xadiid kaleo isagana waxaa jiro nebigu oo dhahayo zajara rasuulu llahi sal slam can shurbi qaa'iman nebigu wuxuu dadka ka hororay oo ka canaantay istaag in lagu cabo zajara waa lafdi keeni karay leeyihiin zajara rasuulu llahi sal ly slam lafdu zajri waa lafdi adkayn tusaayo karaahatu tansiih aan laga qaadan karinow taxriima ayaa laga qaadanayaa bay dhaheen labadaas bay soo qabteen walidaalika marka see loo jamcinayaa dee nebigii baa istaag ku cabayaa iyada waxay rabtaa marka iyo tan in la jamciyo waxay yidhaahdeen axaadiidta nebiga istaagga uu ku cabay waa waqaa'ic mararka qaar dhacday waxaana lagu xambaa ixtimaal baana gelaayo ixtimaalka gelaayana waxa uu yahay nebigu sal اllahu calayh ali wasalam meel ciriiri ah oo aan lagu fariisan karin inay ahayd meesha istaagga uu uga cabay meel fadhi munaasab ka ah inaynan ahayn meel cariiri badan ama meel aan fadhiba lahayn isagoo joogo inuu u cabay yaa lagu xambaarayaaba in xaadiidta nebiga istaag ku cabay dhehayso kuwan kalena waxaa loo daynayaa qofku markuu fadhi haysto waa ka xaaraam inuu istaag ku cabay dhahayaan bacdu ahlilcilmi saasay dhaheen kuwo waxay mareen maslaku naskhi oo waa isnasakayaan bay dhaheen xadiidtan aduu qowlalkaas baa ku jirta laakiin sida loo badan yahay waa wejka hore qi'dan laftirkeedan ibnu xajar waxaa lagu xambaarayaa buu yidhi waa amru istixbaabin amar istixbaab yani kaannahu in la tuso shaygan sunno weyn inuu yahay tusideeda daraaddeed buu saa u leeyahay ee ninkii hadda istaag wax ku cabo hadda qolada dhehayso aaba xaaraam haddii laga soo qaado ninkii istaag wax ku cabo inuu ismatajiyo ka warran haddii la yidhaha waajib maahan bay leeyihiin waana u deliishanayaan marka wujuubkiina ninku hadduu istaag wax ku cabo oradoo xagga tag waajib waxaa kuga inaad ma tagto wax dhahaya male yacni wujuub maaha amarkaas qiic xataa waa amru nadbi iyo amru istixbaab saasuu dhahaya ibnu xajar masaladan marka yani ibnu alimaam الnawowi ayaa qaadiciyaad ku naqdiyey oo axaadiidtan iyo waxyaabahan ku saabsan baxi buu marka ugu naqdiyey alimaamu nawowi ibnu xajar yani waxaan u jeedaa qaadi ciyaad ibnu xajar baa marka wuxuu yidhi alimaamu nawowi qaadi ciyaad waa naqdiyey laakiin axaadiidtii ou keensaday kama jawaabinayo kaasna wuxuu yidhi dariiqulinsaaf maahan ninka khasmiga adiladiisa inaan laga jawaabin oo xujadiisa un la reexo keliya laysa min alinsaafi buu yidhi oo xujat اlkhasmi in xabadka gacanta laga saaro xujadiisa la reexo aan adiladiisa iyo xadiidkiisana laga jawaabin ma fiicna buu yidhi isagaa ka jawaabay marka ibn xajar fatxulbaariga qofku marka dabcan haddii marka mas'alo la baxsinaayo labada qowl marka haddaanu qowlkade qowl shaado munkara ounan ahayn qowlka kale aqwaasha in la xikaayoodo meesha maqhadkeeda la sheego wixii markaas ku jiro ee jawaabe culummadu ka bixiyeenna laga hadla marka zajara iyo qi amarka ku jiro lafdi taxriim ku cad ma noqonaysa oo qi qi amarkan ku jiro amru istixbaab waa noqon karaan ee meeshan kaleo zajaradan laftirkeedana zajara alfaad oo wujuub tusaysa maaha waa canaantay waa shay sunnaa oo lagu canaano karaa qof bal haddii laasiyama maqaam weyn qofku hadduu joogo waa lagu canaanan karaa sunnadana waa laga helayaa nebigu sala allahu calayh waali wasalam umuuro mustaxabbaad ah oo dadkii haddana uu ku tirtirsiinayo ayb ibnu cumar markii uu yidhi ninbaa hebel laa takun mila fulaan hebel oo kale aan noqonin salaadduu tukan jiray leylka waa ka tegey saa yacni uu leeyahay waa wax aad waana sunno uu ku sii adkaynaya rasuulka sala allahu calayh ali wasalam waa dhici kartaa marka waxyaabahaas oo dhan inay tahay marka waxyaabihii sunnada xoojinaya ayb ibnulqayim marka halkan aad u xadiid badan buu sheegay wuxuu yidhi faاkhtulifa fii hadihi اlaxaadiiث faqowm salakuu biha maslaka naskhi qolo waxay yidhaahdeen naskhi maslagiis bay qaadeen wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay dhaheen wa qaaluu waxay yidhaahdeen aakhiru اlamrayni min rasuuli اlah sal slam ashurbu qaa'iman nebiga markii ugu dembaysay taagnibuu wax ku cabay oo axaadiidtan dambe ee cali ayaa waxay nasakhday nahyigii kama shariba fii xajat اlwadaac xajat اlwadaac buu marka taagni ku cabay nebigu wa qaala طaa'ifatun kuwana waxay dhaheen fii hubuuti naskhi bidalika nadarun naskhigaasi sugnaanshadiisa daymaa ku sugan faina اnebiya sal ا slam lacalahu shariba qaa'iman licudurin waxaa laga yaabaa nebigu inuu istaag ugu cabay cudurdaar dartii ayb waqad xalafa cikrimatu cikrimo waa dhaartay annahu kaana xiinaidin raakiban wuxuu ku dhaartay cikrimo nebigu markuu istaagga ku cabaayey gaadiiduu kor saarnaa oo wuxuu saarnaa yacni hashiisa ayuu dul fuushanaa marka inuu cabid darteed u soo dego dhulka u yimaado ou cabo haddana koro mashaqaa ku sugan wa xadiidu caliyin qisatu caynin xadiidka cali marka wuxuu yidhi waaqacatu cayn weeyaan falaa cumuuma lahaa waaqacatu cayn weeyaanoo maadaama ixtimaal ou u imaan karo korkeeda meelahaas inay cariiri ahayd nebigu inuu meel saarnaa ixtimaal ou ku imaan karo cumuum ma la cumuum sii karo laakiin nahaa rasuululahi sal slam can shurbi qaa'iman xugun caama waay waqad rawa tirmidiyu can cabdiraxmaan bni abi camrata can jaddatihi kabshata qaalat dakhala calaya rasuulu lahi sal slam nebigaa ii soo galay wafi lbeyti qirbatun mucallaqatun qarbad ama sibraar ayaa guriga surnaa fashariba qaa'iman istaag buu ku cabay faqumtu ilaa fiiha faqadactuhu afkii nebiga yani sibraarka afkiisii ee afka saartay ayaan soo goostay buu وqال التirmidي xadيiث صحيiح وأkرaجaه بن maaجة وrawى أحمد في musنdه عan أmi سulaيم qاaلت dخل عalaya رasuuل الlahi صلى اه sلم وفي الbeyti qربة معaلقة faشhربa minha وhuوa qاaئم faقaطعtu فاhا faإnahu lcindي waa ka agtayday taala fadلت hadiه الوaqاaئcu waxay sheegtay calى أنa شhuربa minha qاaئma kana لxaajaة xaadiiثtan o dhan waxay sheegaysaa istaaga markuu ku cabaayo xaaje inay keentay لكون القربة معلقة qربdku inuu meel surnaay ibrاarka وكذلika شhuربه miن زمزم أيضا زمزمka cabidii ou cabayna لacaلahu lam yتamakن min القعuudi ولضيq الموضع أو لزحاam وغayrihi meeشhii u زمزمka ku cabaayena la شhaka meel cariiri badanay ahayd iriiri inuu u keenay iyo meeshii marka ciriiri badan iyo darteed yaa sidaa u yeelay وباljumlaةi isku soo duuduubo faالnaskhu laa yahbutu bimili dalika naskigu waxaanoo kale kuma sugnaado وama xadiiثu bni cumar kunaa calىa cahdi rasuuli اlahi sal اه slam wakhtigii nebiga na'kulu waa cuni jirnay wanaxnu namshi annagoo soconno wanashrabu wanaxnu qiyaamun annagoo taaganna waa annagoo yanii wanashrabu wanaxnu qiyaamun annagoo taaganna waan cuni jirnay waa cabi jirnay rawaahu اlimaamu axmed wabnu maaja wاtirmidiy wasaxaxahu falaa yadullu ayضa cala naskhi ma tusaayo ilaa bacda alaaثati umuur xadiidkan dambana naskhi ma tusaayo ilaa saddex arrin kadib mooyaane muqaawamatuhu liaxaadiidi nahyi fi sixati axaadiidta nahyiga inuu muqaawamay karo horta oo ku xoog dhan yahay wa buluuqu dalika annabiya sala allahu calayh ali wasalam iyagu markay saa samay jireen inay nebiga soo gaartay oo nebigu ogaaday wa ta'ahuruhu can axaadiidi nahyi axaadiidtii nahyiga inay tan ka dembaysay saddexdaas shaqo ayaa ninka naskhiga sheeganaya loo diraya marka ile marka muqaawama timaadaa naskhi laysla aadaa kow ama wuxuu leeyahay in arrintan ay saxaabadu samay jireen nebiga inay gaartay in kale in la ogaado iyo ta'ahurka inay dembaysay iyada middan ta'ahurkaa xoog badan ilaa waxaa la dhihi karaa ashyaadaani hadday qalad tahay waxii baa soo degi lahaa baa midda dhexe la dhihi karaa wabacda dalika fahuwa xikaayatu ficlin intaa kadibna waa ficil xikaayadiis laa cumuuma lahaa ficilku markaa cumuum ma galo ayb alcumuumu min cawaarid اlaqwaal laa min cawaarid alafcaal ma aha faibaatu اnaski bihada casiirun marka iyadoo sidaa ay tahay afcaashu aan cumuum laga qaadanin haddana naski in lasii sheegto waaba naasikh la yidhaahdana wuxuu leeyahay waaba culus tahay intaana waxyaabahan dhan baa ku xeeran isku soo duuduub jumhuurtu waxay u badan yihiin inay yidhaahdaan karaahadu waa nahyigu waa karaahatu tansiih ficilkuna wuxuu tusayaa jawaaz yacnii inay khilaaful owlow tusayaan laakiin nebiga xaggiisa kama aha baabu shurbi min fi siqaa'i baabu bayaani xukmi shurbi cabitaankii xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay min fi siqaa'i sibraarka afkiisa laga cabo sibraarka afkiisa in laga caday yani sibraarka ama weelka weyn afka in loo rito qaala xadaثna muuسى بن ismaaعiil qaala xadaثna xamaadu qaala akhbarana qataadaة can cikrimata can ibni cabaas qaala nahaa rasuulu الlahi sal اه slm nebigu wuxuu reebay can shurbi cabid min fi siqaa'i laga cabo sibraarka afkiisa wacan rukuubi اljallaalati midda iyadu saxarada cunto in la rarto oo la fuulo ayuu nebigu reebay ayb iyo wاlmujahamati buu reebay in la cuno midii iyadana inta meel lagu xiray la dilay kabdhood laga dhigtay oo kale midda la xabisay oo la xiray oo markaasi waran ama leeb iyo wax lagu tuuro saa ku dhimatayna inaan la cunin taa in la cuno ayuu reebay saddex waxyaabood buu ku sheegay maxalushaahidka nahaa rasuulullahi sal ا slam can shurbi min fi siqaa'i nebiga marka sibraarka afkiisa in laga cabaa wuu reebay qaala abu daawuud aljalaalatu allatii ta'kulu اlcadira waa midda saxrada iyo wasakhda cunto ayb waxaa marka loo kahday qofku hadduu afka u rito waxaa laga yaabaa marka wax aanu arkaynin oo ama wasakh ah ama bahal iyo wax un inay ku dhex jireen oo isagiina markaasi uusaa u laqay taasaa marka waxaa laleeyahay yaa looga cabsadaa oo weel weyn haddaad inta soo qabato afkiisa isku foorarayso marka wax ku dhex jiro wasakha iyo wax adiga ku dhibi lahaayoo ku jiray iyo ma arki kartid nacam hadday mar kugu tagtana hadda waaba dhib laakiin haddaad weel yar ku shubato ama bakeeri waad arki kartaa nacam saasay marka culimmadu dhahayaan faydulqadiirka munaawi wuxuu leeyahay ayb nebigu wuxuu reebay afka sibraarka afkiisa in laga cabo ay fami lqirba ayb liأnna inصibaaba almaa'i dafcatan waaxidatan fi اlmacidati daarun jiddan sibraar kor suranoo afkiisa in laysku foorariyey isaga wuxuu leey waxaa loo reebay calooshuuba dhibayaan maxaa yeeley biyihii inaad isku soo jalleeciso xoog oo calooshaada jug ay ku dhahaan baa laga yaabaa wuuna dhibayaa waqad yakuunu maa laa yaraahu shaaribu shaaribku wuxuusan arkaynin inay ku jiraan baa dhici karto fayadkhulu jawfahu buu gelayaa fayudiihi waliannahu qad yuntinuhu bitaradudi anfaasihi fayucaafa waxaa laga yaabaa buu leeyaha oo dhici karto in afkiisa marka uu weelka weyn afka u rito ku cabo in neeftiisa ku noqnoqonayso qof kale intuu arko biyihii u baahan baahnaan lahaa oo iska dhaafuu ka yaqiiqsoodo uu yidhaahdo biyahan hebel aa kusoo tutufay biyo iyo waa ku neefsaday iyo inuu is yidhaahdo oo dadkii aad ka wasakhaysaa dhici karta taana ma fiicno wliأna الshurba kadalika yamla'u اljawfa min alhawaa'i fayadiiqu can akhdi xadihi min almaa'i wayusaaximuhu ow yudiihi ama inuu neeftii kusii jiido waxaa laga yaabaa marka joofkii ay neeftii buuxiso biyihii boos fiican ay u waayaan adu waxyaabahan bay sheeg sheegeen laa shakase waxaa waxaa nebigu reebay darar iyo dhib unbaa noogu sugan ama halla garta ama yaanan garanin sibraarka marka ma yani saw keligii xugun ma watee wax walboo noocaasa saas iska jilgaammada waaweyn hadduu qofku biyahan ka furo uu ka cabo kale iyo way soo gelayaan iyo caagaga waaweyn iyo wixii marka biyihiinu weel ku shubta yar weelka ku cabo ayb baabun fi ikhtinaafi اlasqiyati baabun ayaada kani baabun baab weeyaan fi ikhtinaafi اlasqiyati sibraarada afka in laga jebiyo afka in laga jabsado oo marka saa lagu cabo afka lagaga cabo ayb ayb oo la afjabsado sibraarada afjebintooda inta la afjabsado markaa laga cabo qaala xadaثna mسdد qaala xadaثna سufyaan can الزuhriyi samca cubayd الlahi bna cabdالlaahi can abi saciidin اlkhudriyi ana rasuula اllahi sal ly slam nebigu nahaa wuxuu reebay can ikhtinaafi اlasqiyati sibraarada afjebintooda oo biyaha marka afka lagaga cabo tii hadda oo ayuu macnuhu u noqonaya qaala xadaثna nasr bnu caliyin qaala akbarana cabdاlأclى qaala xadaثna cubayd اllahi bni cumar can ciisa bni cabdillaahi rajuli min alansaari can abiihi ana nebiy اllahi sal ly slam nebiga dacaa biidaawatin buraashad ayuu u yeertay yowma uxud maalintii uxud faqaala waxa uu yidhi ikhnif fama alidaawati buraashadda ama yacnii sibraarka ka samaysan maqaarka jebi afkeeda uma shariba min fiihaa uu ka cabay markaa afkeedii buu uga cabay uma shariba wuu cabay min fiihaa afkeedii buu ka cabay markaa ayb xadiidkan isaga marka dacfi baa ku jira uu leeyahay isnaadkiisana wahmi cabdulaclaa ibni cabdilacla saami ka yimid ayaa ku jiro shaykhiisa cubaydullaahi ibni cumar buu ku magacaabay oo inama saxiixu cabdullaahi waaye waana mukabarka wahumaa akhawaani labadooda waa walaalo da ahaan cubaydulaahiyaa weynaa cabdulaahigaa yar sida magacoodu u dhawaaqayana cabdulaahigaa mukabar ah cubaydullaahina waa musaqar cubaydulaahiga marka waa iqa cabdullaahina waxaa weeyaan dacfi baa ku jiro abu daawuud waxa uu yidhi fiima naqalahu canhu اlaajuriy aajurigan marka maahan abu bakr alaajuri ma aha xamed bnu اlxusein waa abu cubayd alaajuri su'aalaad buu leeyahay abu daawuud oo weydiiyo ayb marka abu cubayd alaajuri wuxuu soo naqliyey wuxuu yidhi haadaa laa abu daawuud uu ka soo naqliyey inuu yidhi haadaa laa yucrafu can cubayd illaahi wالصaxiixu can cabdillaahi bni cumar weeyaan ayb bayhaqi marka shucabuliimaanka ayb taasoo kaleu isaguna ku yidhi xaafidka tahdiibu tahdiibka wuxuu ku yidhi fii tarjamati ciisa bni cabdillaahi bni unays qad rawaahu اlqaطaan can cubaydillaahi bni cumar can ciisa laakinahu lam yaqul can abiihi arsalahu akhrajahu musadadun fii musnadihi can yaxyaa ayb taasoo kale isaguna marka uu tilmaamay marka cubaydullaahi sheegiisa yaa xadiidkan wuxuu ku yahay marka yaa wahmi ah wa akhrajahu الtirmidiyu min طariiqi cabdالrazaaq can cabdillaahi bni cumar bihi farawaahu calى sawaab uu ku wariyey marka meeshaas wuxuuna yidhi markaa kadib hada xadiiثu laysa isnaaduhu bصaxiixin wcabdullaahi bni cumar alcumari yudacafu min qibali xifdihi saabuu sii tilmaamay marka tirmidi saa darteed marka xadiidku dacfigaa baa ku jira nakaara ku jirto nahyiga marka صaxiixa middan marka xadiidkan saasuu marka daciif ku yahay cubaydulaahigan baa wahmi aho cabdulaclaa baa saa u dhigay laakiin waa cabdulaahi cabdulaahiguna waa daciif alimaam abu daawuudna wuxuu ku sheegay su'aalaatu abi cubayd liabi daawuud baabu الshurbi min hulmati اlqadaxi wاnnafki fi sharaabi baabu bayaani xukmi shurbi cabitaankii xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay min hulmati اlqadaxi weelka meeshuu ka jeexan yahay ama ka jaban yahay laga cabo weelku meesha uu ka dilaacsan yahay in laga cabo meesha wax ku soo arooray caddaynteeda wannafqi afuufid xugunkeeda caddayntiisa ayuu u baab yahay fi sharaabi la afuufo wuxuu aad cabi lahayd ood afuufto qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa cabdullaahi bni wahbin qaala akhbaranii quratu bnu cabdiraxmaan can ibni shihaabin can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba can abi saciidin alkhudriyi qaala nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu reebay cani shurbi cabid laga cabo min hulmati alqadaxi haruubka meeshuu ka jeexan yahay ama weelka meeshuu ka dilaacsan yahay wa an yunfaka fi sharaabi sharaabka dhexdiisana in lagu afuufo oo lagu dhex neefsado ayb ayuu reebay xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa macnihii loo tarjumay waxaa kaloo marka iska macnaha hore waxaa xoojinayo xadiidka abi hurayre ee dabaraani uu warinayo nuhiya cani shurbi min kasri اlqadaxi xadiid dhah ayaa jiro oo nebigu waxaa la reebay ayuu yidhi saxaabigu waxaa la reebayna hadduu dhaho nebigu unbuu ka wadaa cidda reebtaye in laga cabo weelka meeshuu ka jeexan yahay ama uu ka jaban yahay kanna isnaadkiisu marka waa saxiix qidcada hore marka xadiidka tan baa sii xoojinaysa khaaabi waxa uu yidhi innamaa nuhiya can ishurbi min sulmati اlqadaxi waxaa loo reebay liannahu idaa shariba minha hadduu ka cabo meeshaa tasababa almaa'u biyihi baa ka soo dareerayay meeshaas wa saala qatruhu calaa wajhihi wa hawbihi biyihii marka soo dareeray maradiisii iyo garkiisii iyo ayay ku daadaadanayaan saasuu marka khaabi yidhi yacnii weelku hadduu ka jeexan yahay halkaas oo kale haddii meeshaa aad afka saartood ka cabto waa soo dareerayaan sharaabkii baa soo dareeraya dharku ka qoynaya markayb لأن الثulمة laa تتamaaسك عalayha شhaفة الشhaarب macnahaas isagu marka sheegay maxaa yeelay meesha jeexani ma isku soo aruurayso oo qofka hadduu faruurtiisa saaro ma owdaysa meesha jeexan ayb وaqad qiila waxaa kaloo la yidhi buu yidhi inahu maqcad الشhayطaan weelku meeshuu ka jeexan yahay ama ka jaban yahay shayطaanka maqcadkiisa waa meesha u fariisto ayb sidaasaa la yidhi buu yidhi فيحتمل أن يكون المعنى في ذلك أن موضع الثلمة لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء فيكون شربه على غير نظافة وذلك من فعل الشيطان taalaftirkeeda marka towjiiheeda waxaa laga yaabaa meesha oo weelku ka jeexan yahay marka la dhaqdhaqo weelka si fiican looma gaaro wasakh yaa qabsanayso wasakdaasi qad takuunu najaasa iyo wax lamida waxaa laga yaabaa shaydaankuna marka meelaha wasakhda iyo najaasada iyana isagaa mar walba ka agdhowaado oo markaa yacnii nadaafad darro iyo shaydaan baa islaasimo ayb macna noocaasu kusii fasiray calaa kullin markaa sigaabahaasay sheegaan baabu shurbi fii aaniyati اdahabi wاlfidati fidada iyo dahabka weelashooda ku cabista wax lagu cabo caddaynteediibu u baab yahay qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbaةu can اlxakm can ibni abi layla qaal kaana xudayfatu biاlmadaa'in xudayfa wuxuu joogay almadaa'in meesha la yidhaa ayuu joogo ciraaqay ku taallaa ayb fastasqaa waa waraab dalbay biyey soo waraabiya buu yidhi faataahu dihqaanun biinaa'i fidatin faataahu waxaa u yimid dihqaanun nin taajir ah ayaa u yimidoo biinaa'i fidatin buu ula yimid fiddo weelkeed ayuu biyihii ugu keenay ayb faramaahu bihi waa tuuray markaayb faramaahu bihi wuu ku tuuray marka weelkii faqaala waxa uu yidhi innii lam armihi bihi kuma aanan tuurin ilaa annii nahaytuhu waan ka reebay falam yantahi waa ka reebtoomi waayeen xudayfa marka wuxuu yidhi weelkii biyihii ii keen markuu yidhi igu keenay weel fidaa buu ugu keenay silfar ah weelkii buu ku tuuray marka markaasuu wuxuu yidhi aniga kuma aanan tuurinuu yidhi ilaa anigu intaan ka reebay ayuu haddana waa ka reebtoomi la'yahay xudayfana nin wuxuu ahaa saxaabadii rasuulka meesha madax buu ka ahaa saxaabina waa ahay oo aad baa looga heebaysanayay ayb uu ku tuuray marka waxaa laga qaadanayaa xadiidka ama yacnii dhaqankii saxaabadaba qofka mucaanidka ayay ku tashadudi jireen ay ku ad adkay jireen qofka laakiin aan mucaanidka ahayn oo isaga ama jaahilka iska ah ama qabarmoogga iska oo waxba aan iska ogeyn oo haflada haysato qofka noocaasoo kale waxbay bari jireen intay gacanta qabtaan laakiin ninka mutakabirka ama yacni mucaanidka ahoo kale ayay tashadud ku samay jireen ay aad ugu ad adkaa jireen tashadudkaas marka waa fii mowdicihi waana fiican yahay meeshiisa wuu ku fiican yahay ninka madaxda iyo ninka caalimka iyo yacni qofka nufuudka leh haddii mararka qaar dadku ay wax ka reebtoomi waayeen intuu wax faro inuu mararka qaar marka edbiyo waa bannaan tahay imaam maalig waxaa la sheegay bacdi innaas yacnii dadka isaga xadiidka u soo doonto qaarkood hadduu siyaabo waxyaabo bidac iyo amal uu ku arko ee uu ka reebo qofku maalan ma ka hari waayo oo kale waxaa dhici jirta inuu garaaci jiro garaacista uu garaacayo imaam maalig hadde wasnigeeduu lahaan oo ninka uu garaacayo laftirkeeda yacnii waa dareemaya nin qof yacnii wiil nin yaroo macallinkiisa garaacayo kale uu arkaya laakiin dad isla eg ama dad iyagu ku qaabdarro iyo ku koray iyagu hadduu qofku yidhaahdo waa ku tuurayaa weelka wax iigu keenoo kale dee isagana intiioo kale kugu dhufanaya hadhow marka wixii maslaxadii laga rabayna ka imaan mayso shaygiina booskii uu lahaa yanii xigmaddiina waa ka baxayaan ayb qofka mucaanidka marka wuxuu leeyahay hab loola dhaqmo qofka aan mucaanidka ahaynna hab loola dhaqmou leeyahay marka qofka inuu taas fahmo ayaa daruuri ah waina rasuul اllahi salى اllahu عalيh ali waslm rasuulkana nahaa can اlxariiri wاdiibaaji xariirtii iyo diibaajkii ayuu nebigu reebay diibaajku nooc xariirta ka mida waay can shurbi iyo in laga cabo fii aaniyati الdahabi wاlfidati dahabka iyo fidada weelashooda in wax lagu cabo cilada marka waa maxay waqaala waxa uu yidhi nebiga hiya lahum fi اdunyaa hiya iyadu lahum iyagay u sugnaatay gaalada fi dunyaa addunyada walakum idinkaa iskale fi اlaakhirati aakhiro dhowr cilaa la sheegay cilladan baa mansuuso ah marka waxa loo reebay waxay tahay dahab iyo fido in lagu cabo tashabbuhu اlkufaar in layska ilaaliya inaan gaalada la shabihin haadihi alcilla mansuuso wa cillooyin kaloo ay fuqahadu istimbaadaan baa jirto waxay leeyihin waxaa loo reebay yacnii in qofka faqiirka ah la ilaaliyo muraacaatan likhaatiri اlfaqiir faqiirka khawaadirtiisa in la ilaaliyo qalbigiisa ilaa ninna hadduu wuxuu cuno haysanin caawa midna oo weel dahaba uu wax ku cunaayo yacnii waa qalbi jabayaa qofka miskiinkaana taas in laga ilaaliyo darteedaa loo yeelay bay leeyihiin waa kulle waxyaabahaas oo dhan waa cilal iska mansuuso aan ahayn middan mansuusadaana xoog badan waana tashabbuh lilkufaar ayuu nebigu sala allahu calayh waali wasalam uu u reebay axkaam badanna marka taasuu ku xiraa nebiga sala allahu calayh waali wasalam fuqahada marka xadiidkan waxay ka istimbaadeen in aan lagu weyse qaadan karin waal dahab iyo waal fidaa iyaduna waana istimbaad saxiixaho cabidda iyo cunistu iyo ku weyse qaadashadu jaamic kulmiyaa jiro jaamica kulminayana waa isticmaal weelka marka wax lagu cabo wax lagu cuno waa la isticmaalay marka lagu weysaystana waa la isticmaalay walidaalika marka waa madhab culammada ay qabaan dhammaantood saxiixlijaamicin isticmaal isticmaalka waa marka wax la diidayo qur'aankana iyadoo kalea ku jirto in aladiina yaakuluuna amwaala alyataamaa dulman innamaa yaakuluuna fii butuunihim naara kuwa maalka agoonta cunaayaan cunistaas maxaa laga wadaana isticmaal oo dhan baa soo gelaya haddaadan maalkooda cunin laakiin dhar ka dhigatood xerato qofku inuu ma dhihi karo yacnii akligaa la xarimaye labisashada yaa diiday labis iyo cunid waa un isku isticmaal labis iyo cunid waa isticmaal isleeyihiin mar dadka aan macaanida fiirinin ee alfaadda ag istaago yaa waxaas oo kale ku kadsoomo alfaadduna iyadu maqsuud maahane macaanidaa maqsuud ayb alfaadda waa wasiilo maqsuud maaha laakiin macaanida waa maqsuudka la rabo marka macaanida in la fiiriyobaabun fi lkarci baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi lkarci fii xukmi اlkarci ayb raqiddii caddaynteediibuu u baab yahay biyihii marka qofka inuu afka gashto ou afka ku cabo biyihii oo dhulka fadhiyo inuu saa u cabo biyihii oo dhulka yaallo inuu markaa afka saa u geliyo kor uga keeno ou saa ku cabo marka yb qaal xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa cثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa yunus bnu muxamed قال xadaثnii فulayx can سacيid bn الxاariث can jaabir bn cabdالlaahi qaala dakla الnabiyu salى اllahu عalيh ali wasalam nebiga wuu soo galay warajulun iyo nin min asxaabihi asxaabtiisa ka mida calaa rajulin bay u soo galeen nin min alansaari ansaarta ka mida wa huwa isaga oo yuxawilu اlmaaءa biyo leexleexinayo fii xaa'idihi beertiisa dhexdeeda biyo ka leexleexinayo faqaala rasuulu اlahi sal ه slm nebigu waxa uu yidhi in kaana cindaka maaءun in kaana cindaka agtaadu haddii ay yihiin maa-un biyo biyahaasoo baata xalay bariyey baata bariyey haadihi leylata habeenkan cawadan fii shan nin sibraar ku bariyey hadday agtaada yaallaan nasii oo aan cabneh wa ilaa haddii kalena karacnaa biyahan ayaan raqaynaa biyo waal kugu jiro xalay kuu bariyey hadday yaallaan nasii oo iyadaan ka cabaynaa haddaysan oolin biyahan dhulka ku jiro ayaan cabaynaa oo aan marka afka ku cabaynaa ayb biyo marka dhulka yaallo afka lagu cabo kor looga keeno saasaan yeelaynaa buu leeyahay qaala bal cindii maa-un biyo ayaa agteyda baata fii shan nin sibraar ku bariyey ayb marka cinda alxaaja raqiddu inay bannaan tahayayb baabu saaqi baabun ay haada kani baabun baab weeyaan assaaqii ninka waraabinayo dadka biyaha u geegeynaya mataa yashrabu goormuu cabayaa isaga ninka dadka waraabinaya biyaha siinayo goormuu cabayaa قال xdثna mسلم بن إبراhيم qال xadثna شhuعبة عن أbي المkhتاaر عن cabdاللahi بن أbي أwفى أن النبيa slى الlه عليه لي وsلم قاal saaqi الqowmi qoomka midka waraabinayo biyaha u geegeynayo aakhiruhum shurban kan ugu dambeeyo weeyaan xagga cabista ayb abulmukhtaarkan سufyaan بnu abi xabiiba ayaa la yidhaahdaa waqiila سufyaan بnu الmukhtaarna waa la ibnu mciin baa towfiiqiyey abu xaatimna wuxuu yidhi saduuq xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa saaqigu wakhtiga uu cabaayo isagaa dadka ugu dambeeyo ayb oo kolka uu yacnii dadka uu waxsiisiiyo ayuu isagu cabayaan qaala xadaثana alqacnabiyu cabdullahi bni maslama can malikin can ibni shihaab can anas bni malikin ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga utiya bilabanin caano ayaa loo keenay qad shiiba bimaa'in biyo lagu barxay wa can yamiinihi midigtiisana acraabiyun baa fadhiyey wa can yasaarihi bidixdiisana abubakrin baa ahaa fashariba nebigu waa cabay uma acda alcaraabiya reebaadiyihii buu u dhiibay wa qaala waxa uu yidhi alaymana falayman ayb qadimuu hormariya alaymana midka midigta idinka jira falaymana kan midigta ku xijiya haddii la kordhiga saas qadimuu baa loo qadaraya ama acduu siiya sharaabka alaymana midka midigeeyo falaymana kan midig seexigo alaymanu falaymanuna waa loo dabdiyey haddii saa la yidhaahna yucdaa baa loo soo qadaraya yucdaa waxaa la siinayaa alaymanu falaymanu ayb naaib alfaacil ahaan ayb xadiidkan marka isaga wuxuu tusayaa biyaha haddii qof qaybinayaa aysan jirin see la yeelayaa midigtaa laga wadaya markaas laba shay baa marka kala gedisan biyaha haddii qofku uu soo qaado isaga meeshuu rab uu ka bilaabi karaa qofka qaybinaya meeshuu ka bilaabayey markuu ka bilaabo ayuu midig u sii wadayaa yacnii markuu soo galaba inuu midig ka bilaabaa qasab kuma ahan aduu doono marka intuu fiiriyo qofka dhexe waa ka bilaabi karaa laakiin midigtiisuu sii wadaa mararka qaarkood qof baa biyihii dalbanayo war hebelow biyo noo keen ayuu leeyahay biyihii baa la keenay qofkii dirsaday baa lagu bilaabayaa uma midig markaasaa laga wadaa qaar waxay leeyihin midigta midigta ka bilow hadduu doono dadka intuu fiiriyo ninuu is leeyahay dadka waa ugu fadli badan yahay ayuu ku bilaabayaan kadibaa midig laga sii wadaa midig yani midig ka wadistu waxay noqonaysaa qofka ugu horeeyo midigtiisa in laga wado laakiin meel mucayanoo sharcigu uu ku leeyahay meelheblaaye ka bilow haddaadan meeshaa ka bilaabinna sunnadii baa ayaad khilaafaysaa mmacnaha marka xadiidka saas qaal xadaanaa muslim ibnu ibraahim qaala xadaanaa hishaamu can abi marka waxaa kale waxaa laga qaadanayaa midigta markaa kadib in laga sii wado bidixda hadduu fadhiyo qof afdala mafduulna uu midigtii fadhiya mafduulkaa la siinayoo hadda abubakar oo dhankan fadhiyey bidixda yaa nebigu abubakar uma dhiibin maxaa yeele cabitaankii isagaa ku bilowday isaga mar hadduu bilowday waxina la qaybinayo in midigta laga wadaa marka قال xdثna مسلم بن إبراهيم qال xadثna هiشhاaم عن أbي cصاam عan أنس بن mالك أن النبيa sلى الله عليه لي وsلم نبgu kaana wuxuu ahaa إdaa شharبa hadduu cabaayo تanafasa ثaلاثا saddex jeer buu u neefsanaya yani intuu cabo ayuu dhiganayay haddana waa neefsanayey waa cabaayay haddana saddex jeer buu kala neefsanayay wa qaala waxa uu yidhi huwa ahna'u wa amra'u wa abra'u huwa isaga ahna'u bogaadin badan wa amra'u hungurimar badan wa abra'u caafimaad badan ayb oo yacnii inay wax kugu saxdaan iyo sidaas baa ka fiican yay ka berin beri noqosho badan tahay ayb abu cisaamkan abu cisaam albasri ayaa la yidhaahdaa ayb ayb abu cisaam albasriyu ayaa la yidhaahdaa wahuwa hayru khaalid ibni ubayd khaalid ibni ubayd cubayd alcataki adaciif ninkaas maaha ee anas ka wariye maaha waa nin kale abu cisaamkan ayb isagoo marka waa iska xasanu اlxadiid ayb marka sharaabkii in saddex jeer loo kala neefsado bannaankuu marka nebigu ku neefsanayo macnaheedu maa saddex jeerba u neefsanaya weelku ku dhex neefsanayo maaha bannaankuga neefsanayo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nafki afuufidda fi sharaabi ilafuufo iyo watanafusi fiihi dhexdiisa in lagu neefsado qaala xadaثana cabdالlaahi bn mxamed الnufayliyu qaala xadaثana bnu cuyayna can cabdilkariim can cikrimata can ibni cabaasin qaal nahaa rasuulu lahi sal ا slm nebigu wuxuu reebay an yutanafasa fi اlinaa'i weelka in lagu neefsado aw yunfaka fiih ama weelka dhexdiisa la afuufo qaala xadaثana xafs bni cumar qaala xadaثana shucbaةu can yaziida bni khumayrin can cabdillahi bni busrin min bani sulaym qaala jaءa rasuulu lahi sal slm ilaa abi rasuulkiiba aabbahay u yimid fanazla calayhi waa ku soo degey faqadama ilayhi طacaaman buu u soo hormariyey u keenay fadakara xaysan buu sheegay xays xays waxaa la yidhaha timirta iyo yacni subaga iyo caana booraha laysku dhex daro caanaha aqidkaa marka la jejebiyo oo budo laga dhigo iyo subag iyo timir laysku xeshay fadakara xaysan ataahu bihi oo ula yimid buu sheegay riwaayada muslim iyadu waxay leedahay yani waطbatan ayuu sheegay waطbatan alwaطbatu hiya alxaysu weyaan uma ataahu bisharaabin buu ula yimid sharaab fashariba waa cabay fanaawala man calaa yamiinihi soo ujeedaa marka sharaab buu nebigii u keenay markuu nebigu cabay fanaawalahu wuxuu u dhiibay man calaa yamiinihi midigtiisa kuwa jiro faakala tamran timir buu cunay fajacala wuxuu gudagalay yulqii annawaa inuu ridayo laftimireedka calىa dahri isbacayhi asabaabati wاlwusطaa labadiisa farood ee midda dhexe iyo midda murugsatada ayuu ka dhex tuurayey oo sidan inuu u dhexgeliyo buu tuurayey labadan farood dhexdooda ayuu ku tuurayey waa iska ridayey yacni kinaa waxaa weeyaan timirtan lafaheeda aad u yaryaraa baxaytu ay labadan farood dhexdooda ay gelaysay markaasaa uu u ridayey waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya laftimireedka nebigu kuma ridaynin waalkii ay timirta ku jirtay saasay shuraaxdu dhahaan waa ridaayey macnaheedu waxay tahay laftimireedka waalkii kuma dhex ridaynin marka qofku markuu timirta cuna inuu weelkii kusoo dhex celiyo laftii ma aha lafta uu soo bixiyo afkiisa ka soo bixiyo inuu meel gaara iska dhigo uu ama tuuro ama meel gaara inuu dhigo falamaa qaama markuu istaagay qaama abii aabbahay waa istaagay faakhada bilijaami daabbatihi ayuu qabtay daabaddiisii xakamaheediibuu u qabtay faqaala waxauu yidhi udcu llaaha lii rasuul allo ii ducey ayb faqaala waxauu yidhi allaahuma baarik lahum ilaahu u barakee fiimaa rasaqtahum waxa aad ku arsuqday waqfir lahum ilaahu u dhaaf arxamhum u naxariiso ayb marka qofka wax uu qofka ka cuno agtiisana yacnii sunnada waa yani hadduu ii duceeyiraan in loo duceeyo duca markaa isaga la maqashiiyo markaa isagana marka uu weheshado axaadiidta kalena waxay tilmaamaysaaba nebigu inuu u ducay jireen ayb allaahuma acim man acamanaa iyo wasqi man saqaanaa iyo sidaa inuu dhihi jireen wasqi man saqaanaa iyo afdara cindakum asaa'imuun waakala طacaamakum اlabraar wasallat calaykum اlmalaa'ika ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan maa yaquulu wuxuu dhahayo idaa shariba ama baabu maa baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay yaquulu uu dhahayo idaa shariba labana caanaha hadduu cabo qofku qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa xamaadun yacni bna zayd xaa xadaanaa muusa bn ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun yacni bna salma can caliy bni zayd can cumara bni xarmalata can ibni cabaasin qaal kuntu fii beyti maymuunatan joogay fadakhala rasuulu lahi sal l slam nebigaa soo galay wamacahu khaalid ibnu اlwaliid ou la jiro fa jaa-uu waxay la yimaadeen bidabbayni laba dabbo mashwiyeyni la solay calaa humaamatayni oo laba qoriyood laba qori korkood saaran oy laba qori ku wadaan laba qori ayay ku wadaan ayb humaamatu waa geed geedaha baadiyaha ka midoo jirid laamo waaweyn laba laamoodoo ay ka soo jabsadeen ayay ku soo qaadeen fatabazaqa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxaa ka tufay ama fatabazaqa waa ka yaqyaqsooday rasuulullahi sal l slam dabbadu marka waxaa weeyaan waa wax markaas dhulkan xijaaz iyo yeman iyo laga cuno waaye oo marka anagu masalugaaley ama abeesalugaaley bay iska dhahaan wadaadadeenna laakiin shaqo iskuma laha labadooda abeesalugaaleyda waxaa la yidhaahdaa waral carabiga waral baa lagu yidhaha abeesalugaaleyda annaga aan naqaan waral ayaa la yidhaha waaw raa laam ayb dabba iyo waral labay kale yihiin isku shaqaba maba ahan annaga waddankeenna marka ma taalo ayb dadkaas marka yacnii reer baadiyaha xijaaz iyo ayaa cuno aad u cuno ayb faqaala khaalidun khaalid waxa uu yidhi ikhaaluka taqdaruhu waxaan ku malaynayaa waxaan malaynayaa taqdaruhu inaad ka yaqyaqsooto yaa rasuul allah ka yaqyaqsoonayso qaala ajal buu yidhi nacam uma utiya rasuulu llahi sal slam bilabani nebiga caanaa loo keenay fashariba waa cabay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama idaa akala axadukum طacaaman midkiin hadduu cunto cunaya falyaqul allahuma baarik lana fiihi wa acimnaa khayra minhu ilaahu noo barakee noo naquudi wax ka khayr badan waidaa suqiya labanan caana haddii la siiyana la waraabiyana falyaqul ha yidhaahdo allahuma baarik lanaa fiihi ilaah caanaha dhexdooda noo barakee wasidnaa minhu noo siyaadi noo kordhi fa innahu laysa shay-un shay ma jiro yujzi'u gudayo oo booskiisa geli karo yacnii min adacaami cunto iyo washaraabi iyo sharaab ilaa labanu caana maahane wax cunto iyo cabid booskooda geli kara aan caano ahayn ma jirin marka bimansilati cunto oo kale waay marka sidaa dhahab ayb oo caanihii waxay geli karaan booskii cuntada iyo booskii cabidda qofku waa iskaga noolaan karaa ayb haadaa lafdu musadad weyaan marka qofku tarjamada iyo baabku waa isleeyihiin xadiidka isnaadkiisa cali ibnu zayd ibni judcaan ayaa ku jiro dacfi baana ninkaa ku sugan cumar bnu xarmalana jahaale ayaa ku jirto ayb bimajmuuci uruqihina waa xadiid xasan isagoo kaloo markaa iyaa soo arooray ibnu maaja uu wariyey baabu iikaa'i اlaaniyati weelasha xiriddooda caddaynteedii wuxuu ku soo arooray caddayntiisa qofku inuu weelasha xirxiro daboolo ayb oo weel af bannaan aanu ka tegin qaala xadaanaa axmed ibnu xambal qaala xadaanaa yaxya can ibni jurayj qaala akhbaranii caطaa can jaabir can الnabiy salى اllahu alيyه ali wasalama qaal nebigu waxau yidhi aqliq baabaka albaabkaaga xir habeenkii kolkaad seexanayso albaabka xiro wadkur isma allaahi ilaahay magaciisana xus oo sheego ku seexo fa inna shayطaana shaydaanku laa yaftaxu ma furo baaban albaab muqlaqan la xihay wa aطfi misbaaxaka faynuustaada demi ama shumaca ama faynuusta demi wadkur isma allaahi ilaahay magaciisana xus faynuus haddaan la deminin ama shumaca la deminin waxaa laga yaabaa doolliga iyo bahaladu inay intas dildileeyaan gurigii ay markaa dhinac uga tuuraan dabkii oo markaa uu gurigii gubto wakhamir inaa'aka weelkaagana dabool wakhamir daboolo inaa'aka weelkaaga walow bicuudin laanba aad ku dabooshide tacriduhu aad ku gudbiso calayhi isaga korkiisa laan marka aad saa u saarto ood ku gudbiso ood gudub uga dhigtaba ha ahaato hadaad waxaa ku daboosho weyso weelkii faydnaa qori yar inta qaadati kor saartaa oo hadhihin qorigan ma weelkao dhan ma wada dabooli karaa hadhihin waa shay iska wax tawqiifi ah annagu aanan garo karin w ayb inkastoo dhinac uu ka yahay macquululmacnaa dhinac kalena wuxuu ka yahay laan hadda galaaskan haddii hadda laan la kor saaro yar ma wada daboolayso laakiin adiga dhibaatadii kaaga imaalayd kuu imaan mayso maadaama aad sunnadii nebiga ku dhaqantay sala allahu calayh waali wasalam wadkur isma allaahi ilaahay magaciisa sheeg wa awqi siqaa'aka sibraarkaagana afka ka xir wadkur isma allaahi magaca allana xus yanii ilaahayna ku kalsoonow asbaabtiina qaadaa laga wadaa haddii ilaahan ku kalsoonaanaya haddaad tiri asbaabtiina aadan qaadanin hadhow sun baad cabaysa ayb bacdi naas waxaa jira dhahaya sunta wax ma disha iyo bir middi wax ma goysa iyo xabad wax ma disha iyo ilaahay baa wax dilo kuleeyahay waa sax waa ilaahay wax waa dilaa laakiin tan ilaahay wuxuu ku abuuray oo sabab uu uga dhigay qofka inay ruuxa ka goysa khaalidaa suncabay iyo kuleeyi nacam iqaa la rabaa ilaahay in lagu kalsoonaado khaalid bin weliid baa suncabay yani hadday sugan tahay oy saxiix tahayba yani asbaabteeda oo u cabay iyo annaga hadda ma ogin mana hayno xadiidka nebigana waxaan ku haynaa waman taxasaa summan faqatala nafsahu fahuwa yataxasaahu fii naari jahannama khaalidan mukhalladan fiiha abadan maxaa u cabaysaa marka sun xadiidkaasaa soo arooro muslim ku sugan iska khuraafaad iimaan iyo yaqiin haddaad raadinaysid yacnii yaqiinta waxaad ka raadisaa cilmiga iyo fahamka horta diinta kas ilaahay subxaanahu watacaala horta baro alla aadan aqoonin qalbigaaga yaqiin aad isaga ku qabto makuu geli karta laabudda an tatacallam markaad alla barato biasmaa'i wasifaatihi ku barato ayaa cabsi ay imaan kartaa waxaan kale laak waa iska yeelyeen ruux jaahila kuma imaan karto yaqiin ma heli karo yaqiinta booskay ku timaadaa waxay tahay waa in nooc macrifaa waa inay un qalbiga ay gasho قال xdثna cبداللaه بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم بhذا الخبر وليس بتmاamه قال فإن الشhayطاaن lاa يفتح غلقا شhayطاan wax xihan ma furo وlaa يحuل wikاءan xarigna ma furo xarig xihanna ma furo xal يحuل ayb waa mudaacaف mutacadi'a marka yaxulu buu ku keenay waduma cayna mucadaahu walaa yaxulu wikaan walaa yakshifu winaan weyl daboolanna ma faydo waina alfuwaysiqata bahallada yaryarkaa ee dadka dhibo dooliga wax la midkaa tudrimu cala annaasi dadka waxay ku gubtaa beytahum gurigooda ow buyuutahum ama guryahooda ayb qaala xadaanaa musadadun ayb marka xadiidkanna saas buu tilmaamaya tan alimaam الnawowi شharaxa muslimka wuxuu ku leeyahay weelka in la daboolo fawaa'idda ku jirtaa dhowr waayuu yidhi siyaanatuhu min الشhayطaan shayطaankii baa laga ilaalinaa kow waxaa la yidhi faina الشhayطaana walaa yaxullu wikaa'na walaa yakshifu inaa'an haddii marka la daboolo shayطaan baa laga dhowrsaday isagoo furan haddii laga tagana shayطaankii waa gelayaa markaas ilaa ma xirnee taas waa mid midda labaad siyaanatuhu min alwabaa cudurrada imaado cudurrada yimaadana wuu ka ilaalinaya weelku hadduu daboolan yahay cudurrada iyo bahallada iyo waxa waa ka ilaalsamaysa xadiid baa soo aroora dhahaya sanadkiiba marbaa waxaa soo dega cudur weel faydan kama taga ilaa waa gelaya talabaad waa taas faa'iidada saddexaad waxay tahay siyaanatuhu min alnajaasati waalqadiraat walmaqduuraat waxyaabaha maqduuraadkee la qurunsado ama najaasaadka ah iyuu ka ilaalinaya oo weelkii hadda hadduu daboolan yahay najaas ma kaaga dhacaysa tan afaraad siyaanatuhu min alxasharaati waalhawaam xasharaadka iyo waxyaabahan marka yacni halaqyada iyo waxyaabahaasna waa kaaga dhowrayaa waa kaaga ilaalsamaysaa fawaa'iddaasu sheegay qaala xadaثana musadad wafudayl bn cabdilwahaab الsukariy qaala xadaثana xamaad can kahiir bni shindiir can caطاء can jaabir bn cabdillaahi rafacahu qaal wakfituu wakfituu garbaduuba oo xira yacni sibyaanakum ilmihiinna cinda alcishaa'i cishaha agteeda wa qaala musadadun cinda almasaa qoraxda markay dhacdo maqhribka wakhtigiisa faina liljinni jinniga waxay leeyihiin intishaaran faaf iyo wakhadfatan dafid jinnigu dafid iyo soo faafid bay leeyihiin yani ilaa mugdigu oo dhulka dhan ka taxakumo hadaynina ilmaha yareerka celiya wakfitu hamzada waa hamzatulwasli waayo kafata yakfitu ikfit waa marka lagu dhawaaqaayo laakiin waawbaa hadda ka hormartay way dhacaysaa marka hamzatulwasligii wakfitu yani garba duuba celiya sibyaanakum ilmaha ilmihiina yareerka cinda alcishaa'i waqaala musadadun cinda almasaa faina liljinni intishaaran wakhadfatan marka asbaabahan dadku hadday qaataan adkaartana ku dadaalaan waa wiqaayo fiican jinniga iyo shayaadiinta waa laga ilaalinaya laakiin hadday dikrigiina qaadanaynin asbaabtanna qaadanaynin hadhow marka waxaa weeyaan marka cudurka uu ku dhacana daawadii saxsanayd ay ka dhumayso oo uu khuraafiiste uu aadaayo dad marka asbaabtiina ka jiran cilaajkiina ka jiran قال xadaثna cثmaan بن abi شhaybةa qaala xadaثna abu mucaawiya qaala xadaثna الأcmaشh can abi صاalح can jaabiri qaal kunaa maca الnabiy salى الlahu عalيه ali wslam nebiga la jirkiisaan ahayn fastasqىa waa waraab dalbay biyo ayuu dalbaday faqaala rajulu min alqowm nin dadkii ka mida baa wuxuu yidhi alaa nasqiika nabiidan miyaanan ku waraabinaynin nebiid qaala balaa buu yidhi ha isoo waraabiya qaala fakharaja الrajulu ninkii waa baxay yshtadu isagoo boodboodayo soo ordayo fajaaءa biqadaxin buu la yimid haruub ama weel fiihi nebiyadun uu ku jiro faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wslam nebigu waxa uu yidhi alaa khamartahu war maad soo dabooshid walow an tacrida calayhi aadba ku gudbiside cuudan laan war laanba aad saa ugu gudbiside maxaa u soo dabooli weysay an tacridana waa loo dabdiyaa an tacrudana waa loo dabdiyaa labadaba way u dabdiyeen marka weelka in la daboosho qaala abu daawuud qaala alasmaciyu asmaci marka wuxuu ahaa a'immada xadiidka iyo luqada jamciyey qaala alasmaciyu tacrudahu calayhi walow an tacrudahu calayhi isagu marka tacruda ra'da waa goday saasaa saxa buu leeyahay tacridana marka waxaa yidhaahdo yani luqat اlcawaam iyo wax noocaasoo kale u sheegay qال xadaثna سacيid بن maنsuur وcabdاللahi بن mحamed النufayliي وqtaybaة بن سacيidi qaluu xadaثna cabdالعaزيiز yعni بn mحamed can hiشhaami can abihi can caaئiشha أna النabiya salى الlaه عalيه alي wsلm nebiga kaana yustacdabu lahu اlmaa biyaha meelo macaan baa looga soo dalbi jire oo looga soo qaadi jiray waa loo macaanayn jiray biyaha loo soo qaadayo ayb kaana yustacdabu lahu اlmaaءu biyihii ayaa loo soo kuwa macaan baa waa loo soo macaan qaadi jiray min buyuuti الsuqyaa meelaha marka dadka ay ka waraabaan yaa loogaga soo qaadi jiray qaala qutaybatu ama min buyuuti suqyaa baa looga soo qaadi jiray meel magaceedba inay tahay qaala qutaybatu hiya caynun il weeyaan baynaha wa bayna almadiinati yowmaani iyaday madiina laba maalmood loo kala socdo halkaas ayaa biyo macaan oo xareed ah looga dooni jiray xaafidku xadiidkan fatxulbaariga wuxuu yidhi isnaaduhu jayidun aakhiru kitaabi اlashriba